magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii haweenka soomaaliyeed ugu dhex muuqan lahaayeen hay-adaha garsoorka dalka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed diiriye xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda xubno ka socday ururada bulshada iyo wasaaradda cadaaladda saado maxamed axmed agaasimaha hay-adda s w d c ayaa ka warbixisa muhiimadda kulanka maanta waxaan isugu wacnay gabdhihii wasaaradaha wasiirka haweenka oo kaleeto wasiirka caafimaadka oo kaleeto wasiir dowlaha caafimaadkaan dhihi lahaa gabdhihii aqalka sare gabdhihii maxaa tiradaa golaha shacabka iyo gabdhihii maxaa tiradaa adiga oon garsoorka dhinacooda joogay oo xiraalinta ahaa waxaan isugu keenan waxay ahayd inaan isla fahmno marka u horeyso bulshada soomaaliya shalay intay ka timid maanta intay joogtaa shalay xataa wax kale iska dhaafay baarligal wax la yidhaha ma qabin baarligalkaas oo ahaa dad u ololeynaya in ay maxkamad jirto marka u horeyso shacabka loo sheego ee maxkamadaba laga baqi jiray maantan waxaan leenahay xirlaalintaan leenahay waxaan leenahay garyaqareennadiaan leenahay wax badanaan hore ka cangaarnay gabdho bariiska oo isteeshimada joogaan leenahay gabdho asluubtaan leenahay oo maxaabiist ka qayb galo waxaan hadda rabna waxay tahay modelka markii laysku raaco justice modelka ay qaadanayaan ama nooca maxkamadaha ay qaadanayaan isteedyada iyo federaalka ay qaadanayaan in aydana la helo garsoore dadweyne aan u gudmayno marka dambe isteed isteed aan u tagno qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey maylaraasi weli madaasayta intuu ku faa'iidnay fikir badan oo ah qaabkiiyo gabdho madaas inku qayb qaadada fadan ee garsoorka iyo aqabado madaasaytii hortaala eeda aan ka faraxsana brograamka eedaan dhawaayan unin wali madaasaytii qayb ku ena ina una ka dhiirigelin mise wacyigelin un suubin gabdho madaasaytii la aqoontiya iyo maylaraay walbarashadiiya la sidaan ognahay gabdho badan ayaa looyaro ah gabdho badan ayaa muxuu ahaa wasaaradda cadaaladda joogaan maxkamadaha joogaan muxuu ahaa shaqooyin badan qabtaan maxay ahayd marka saas darteed maanta ololaha wuxuu ugu weyn yahay gabdhaha in muxuu ahaa la dardargeliyo la dhiirigeliyo sida muxuu ahaa ay shaqooyinkaas uga soo bixi lahaayeen khadiijo maxamed diiriye wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay garab istaagi doonaan sidii haweenka ugu dhex muuqan lahaayeen hay-adaha garsoorka dalka oo looleynta haweenka in lagu daro nidaamka cadaaladda dalka kulankan oo noo soo qaban qaabisay ee adda s w d c waa kulan aada muhiim ugu ah dhammaan haweenka soomaaliyeed waxaan ka warqabnaa in ay jiraan gabdho badan oo bartay shuruucda markaan dhaho shuruucda maadiga ah iyo shareecada islaamka labadaba waxaan kaloo ka warqabnaa in hay-adaha garsoorka dalka ay ku yaryihiin tirada marka gabdhahaas ka howlgala sidaas darteed waa muhiim in aan ka hadalno sidii loogu ol-oleyn lahaa ka qaybgalkaas haweenkeenna in lagu dhiirigeliyo in ay ka qayb qaataan sharci yaqaanadaas duruuf kasta oo ay jirtay oo ay wax ku soo barteen maadi iyo diin ayay leeyihiin haweenkeenna